deegaanka qaamqaam oo ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada ayaa laga daafuray garoon sallaxa kaasoo dhalinyarada xiisaysa ciyaarista ciyaaraha iyo daawashada kubadda cagta ay baahi weyn u qabeen hirgelinta garoonka munaasabadda lagu daafurayay sallaxa waxaa kasoo qeyb galay maamulka deegaanka bahda isboortiga ee deegaanka iyo deegaanada kale ee gudoomiyaha waxaa xadhigga ka jaray gudoomiyaha deegaanka qaamqaam isagoona madasha hadallo kooban ka jeediyey inaannu ka xadhig jarno istaadiyow qaamqaam maanta inaannu xadhig ka jarno waa hawlaan ku faraxsanahay aadna aan u soo dhowaynayo isleeyahay wax badan bay ku soo kordhinaysaa deegaanka xagga sharaftiisa iyo baahidii loo qabay oo dhallinyaradu ay u aadaysay ciyaaraha meelo kale oo deegaanka ka baxsan sida kismaayo iyo meelaha la midka ah inay kaga kaaftoomaan oo ay ka helaan ay ku heleen deegaankoodii waa hawl soo dhowayn leh waa hawl aan ku
dhanka kale gudoomiyaha garsoorayaasha jubbaland mudane maxamed cabdulaah ayaa munaasabadda ka sheegay in tuuladani ay baahi weyn u qabeen laga hirgeliyo sallax haatana laga hirgeliyey niyo wax lagu farxa weeye in garoon laga furo sallax tuuladan qaamqaam staadium qaamqaam wax baahi loo qabay dhallinyarada u qabeen weeye waayo dhallinyarada waxu aad jireen sallaxyada magaalooyinka ka fogfog maanta waxaa ku soo kordhay sallax cusub in tuulada qaamqaam lagu soo maarata laga sameeyo haddaan nahay annagu bahda sportiska khaasatan dadka sportska ka dhex shaqeeya waxaa waaye farxaday noo tahay sportska waa isdhexgal weeye waayo tuulooyinka waa arateen wax badan baa ka maqnaay oo xagga horumarinta ah waxaad moodaa bilow inay u tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu tuulooyinka isku dayan doonaan waayo roog garoonkan laga dhiso waxay macnaha u tahay goobeen oo kale iyo istanbul oo kale iyo ontey oo kale tuulooyinka ku dhow waxaa laga yaabaa in habeenkii ku cawaystaan xilli fiican iska tagi karaan xilliga doona